ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fosej ayaa tababar socon doona muddo laba maalin ah u qabatay wariyayaasha ku cusub warbaahinta ee ka howlgala magaalada jowar caasimada maamulka hirshabelle tobabarkan ayaa waxaa ka faa-iideysanaya ilaa labaatan wariye oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaa oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada jowhar iyadoona muddada uu socdo tobabarka lagu baran doono sharciga ee anshaxa saxaafadda soomaaliyeed kaa oo wax badan ka kaabi doono wariyayaasha ku cusub warbaahinta ugu horeyn abaadir cabduqaadir cilmi oo ka mid ah macalimiinta bixinaysa casharada ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tobabarkan dhammaan wariyaasha tobabarka qaybgalaya iyo wasiirkaba aad baa u mahadsantihiin sida aad noo soo ajiibteen nagala soo qaybgasheen tobabarkan oo maanta bilow noo ah tobabarkan wuxuu ku saabsan yahay wariyaasha dhallinyarada ee xirfadlayaasha in in in aqoontooda iyo awoodooda la kobciyo waxaan isla joogi doonaa muddo laba maalmood ah labada maalmood a isla joogno waxaan runtii aan ku baran doonaa waxyaabo badan waxaa ka mid ah sida war loo sameeyo sida waraysi loo qaado sida goobaha colaadaha looga waramo waxaa ka mid ah anshaxa saxaafadda waxaa ka mid ah xeerarka warbaahinta ama qodobada dastuurka uu qabo waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka freedom of speech waxyaabahaasoo dhan oo kooban ayaan rabnaa labadaa beri inaan kusoo koobno oo aan maaragtay tobabarka intuu socda aan ku qaadanno tobabarkan waa ka mid a tobabaradii aan gobollada ku qabanaynay hore waxaa ugu soo qabanay magaalooyinka soomaaliya sida magaalada qardho magaalada beledweyn magaalada la yiraahdo baydhabo dhuusamreeb kismaayo jowhar meelihii ugu dambeeyay oo aan tobabarkan ku qabanayno ayay ka mid tahay dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hirshabelle cabdishakuur cabdulaahi axmed shaashaa oo furay tobabarka ayaa u mahad celiyey ururka suxufiyiinta fosoj islamarkaana wariyayaasha jowhar kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan tobabarkan marka hore waxaa mahadda iskale allaha weyn marka xigtana ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fosoj oo hirshabelle kusoo laalaabtay tababaro kala duwanna ka fuliyey ka wasaarad ahaan doorka aan ku leenahay tababarkan waa fududeynta qabsoomidda tababarkan waxaan uga mahad celinaynaa fesage dadaalada ay ku bixinayso in wariyaasha hirshabelle ay helaan tababaro iyadoo kani uusan ahayn kii ugu horreeyey oo aan ognahay in tababaro kala duwan hiiraan iyo shabeellada dhexba ay ka sameeyeen guud ahaan hiirshabelle kuwo kalena ay qorshuhu yahay in uu soo laabto marka laga tago mahadcelinta fesage waxaan rabay inaan idinla wadaago fursadda maanta qofka wariyaha ee soomaaliga ah uu haysto way ka duwanayd fursadda qofka wariyaha ee soomaaliga uu haystay labaatan sano ka hor xirfad lagu shaqeeyo xirfadaha ugu dhibka badan ee in la barto oo lagu shaqeeyo la helo waxaa ugu adkayd inuu qofka wariye noqdo waxaana laga yaabay inay ku qaadato inuu wariye noqdo sanado in in ay ku qaadato in miidiyaha uu kusoo biiro laakiin maanta waqtiga aan joogno laba kun afar iyo labaatan qofka isagoo aanan saxaafad baranin weligiis qaadanin anshaxii saxaafadda shuruucdii saxaafadda ayuu intuu soo qaato mobilkiisa facebookna dhinac ka furto oo uu magac ku samaysto ayuu ku shaqaynayaa oo laga yaabaa inuu kaga afdheeraado wariyaashii juhdiga geliyey ee muddada geliyey ee waxaan soo bartay markaad idinku wariyaal ka tihiin amaan annaga wariyaal ka nahay waxaa la rabaa dadka inaan inaan ku xasilino maxaa runa maxaa beena inaan dadka u kala sheegi karno kala tusi karno ayaa la rabaa hadda tictok oo kale waxaa ku arki kartaan ama social mediaha xasan ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo codkiisa inta la sameeyey isaga aanan ahayn laakiin hadlaaya xasan sheikh oo codkiisa la sameeyo hadlaaya rofesor dalxa oo la wareysanayo hadlaaya xildhibaan isna la wareysanaayo hadlaaya legdaad waxaasoo dhan waa la sameeyey waana la sameeyaa marka cidda la raba inay dadka yacni la wadaagto oo waxaan waa feeg iyo waxaana saxna idinka waay waana mahadsantiin insha allah tobabarkan waa noo tobabarkan ayaa ka mid ah tobabaro kale oo horey foosoj uga soo qabatay gobolada dalka